أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus saaki idiin heesakooda ugu door karon waxaa ka mid ah diblomaasiyiin yuhuuda ayaa sheegay inay si adag u difaacayaan aqoonsigii uu netanyahu siiyey maamulka ridada somalilan aqoonsi ku-sheega sahyuuniyadda yuhuudda ay siisay maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan ayaa khilaaf xoogan ka dhex abuuray kooxda ridada soomaaliya xog dheeraad ayaa laga helayaa weerar khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool wilaay islaamiga ee jubbada dhex ayaa dowlad diiniha u soo gebagabaysay qaybaha kala duwan ee ganacsatada degmada jilib ee wilaayadaas maktabka xisbada wilaay islaamiga ee hiiraan ayaa kulan wacyigelina goofagaaraha ugu qabtay bulshada degmada bu'a qable ee wilaayadaas waa subaxnimo isniinah taarikhdu ay ku beegan tahay sagaalka bisha rajab sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kuusoo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan diblomaasiyiin yuhuudi ayaa sheegay inay si adag u difaacayaan aqoonsigii uu netanyahu siiyey maamulka ridada somalilan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen abusheba saddex maalmood kadib markii nidaamka gumaysiga yuhuudda dal madax bannaan u aqoonsaday maamulka ashaaldirirka ee somalilan ayay soo baxayaan warar sheegaya in kiiskan ay furtay yuhuudda uu meel horleh ku faafi doono safiirka yuhuudda u fadhiya xarunta waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ay si adag u difaaci doonaan go'aankii netanyahu ee ahaa in dal madax bannaan uu u aqoonsaday maamulka somalilan sahyuuniga deni danoon ayaa bartiisa twitterka ku caddeeyey in golaha ammaanka ay ka hor caddaynayaan waxay ugu yeereen sharci ahaanshiha aqoonsiga somalilan wuxuuna iska dhigi tiray diidmada ka timid dowlado dhowr ah sarkaal kale oo yuhuud ah ayaa asna ugu baaqay netanyahu inuu soo dedejiyo hubaynta maamulka ridada isku magacaabay somalilan si uu isaga difaaco waxa uu ugu yeeray khataraha ku hareeraysan dhinaca kale safiirka dowladda silbiyadda maraykanka oo fadhiya xarunta qaramada midoobay ayaa ku jeesjeesay kooxda ridada soomaaliya isagoo muujiyay inuusan wax aqoonsiga u haynin mike waltis ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in kooxda ridada aysan ahayn dowladda sugi karta amnigeeda wuxuuna si duurxulah ugu sheegay waxa loogu yeero qaramada midoobay inaan bisha soo socoto loo dhiibin xilka madaxtinimada meertada ah muxanad mustafa oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha yuhuudda ayaa sheegay in sahaynadu ay leeyihiin halkudhig istaraatiijiyadeed oo caan ah kaasoo ku dhisan fidinta awoodda qabashada marimbiyoodyada muhiimka ah iyo in ay jabhad oo ku furto kooxaha xuutiyiinta ee yemen oo ku xiran islamarkaana ay doonayso in dhammaan khusuumteeda ay albaabada ka soo xirto isagoo sababtay u aqoonsatay somalilan ku sifeeyey in ay qayb ka tahay fulinta ajandayaasheeda muhiimka ah
أولا تحمل هذه الخطوة أمرين تحمل مقولة استراتيجية وتحمل أهداف استراتيجية المقولة الاستراتيجية التي تحملها هذه الخطوة أن إسرائيل توجه رسالة للجميع أنها بالفعل تغير الشرق الأوسط وأنها جادة بذلك وأنها تتحكم بإيقاع التغييرات في الشرق الأوسط سواء من لبنان إلى سوريا والآن أيضا في الصومال هذه المقولة الاستراتيجية أن إسرائيل الآن هي دولة مهيمنة وتستطيع أن تعترف tallaabadan waxay ka tarjumaysaa laba arrin waa tallaabo istaraatiiji ah oo xaqiijinaysa aadaaf istaraatiiji ah waxay tallaabadan ku diraysaa yuhuudda inay si dhab ah u bilowday isbeddel ay ku samaynayso bariga dhexe laga soo bilaabo lubnaan ilaa suuriya oo lagu soo gaaro hadda oo soomaaliya ah waxay yuhuuddu isu muujinayaan inay yihiin dowlad madax bannaan awoodna u leh inay mandiqad gaar ah u aqoonsato dal madax bannaan taariikh ahaan yuhuuddu horay waxay isugu dayeen inay aqoonsadaan deegaano ku yaalla mandiqadda loogu yeero bariga dhexe marka laga hadlayo ahdaafta istaraatiijiyadeed ee yuhuuddu ka leeyihiin aqoonsiga maamulka somalilan way fara badan yihiin waxaa ka mid ah in yuhuuddu ay doonayaan inay u dhowaadaan jabhadda xuutiyiinta taasoo ka dhigan inay yuhuuddu mudnaan gaar ah siinayaan jabhaddan waxay kaloo yuhuuddu doonayaan inay la wareegaan marinbadeedka badda cas iyo sidoo kale inay saldhigyo militari ka helaan mandiqadan muhiimka ah tallaabadan oo qayb ka ah mid ay uga hortegayaan awoodda turkiga ee soomaaliya iyo suuriya si guud waxaa muuqanaysa in yuhuuddu ay hadda muujinayaan awoodda ay u leeyihiin galaangal xoog leh ay ku yeeshaan mandiqadda carbeed iyagoo bannaanka soo dhigaya inay awoodaan aqoonsi ay siiyaan gobol kasta iyo mandiqad weliba oo ay doonayaan amaba ay la macaamilaan cidda ay doonaan بمنطقة معينة كدولة سيادية وعلى فكرة إسرائيل حاولت تاريخيا الاعتراف بكثير من المناطق داخل الشرق الأوسط وفشلت في ذلك هذه المقولة الاستراتيجية أولا الاقتراب من الجبهة الحوثية وبالذات أن إسرائيل وضعت هذه الجبهة في مركز الاهتمام الإسرائيلي ثانيا السيطرة أو أو مدخل إلى السيطرة أو التحكم في الملاحة المائية في البحر الأحمر لأن إسرائيل أيضا عانت warbaahinta caalamka ayaa si aad ah u hadalhaysa aqoonsi ku sheega maamulka sahiyuuniyadda yuhuudda ay siisay maamul goboleedka somalilan oo ka mid ah maamulada ay gaalada ka dhisteen gudaha dalka soomaaliya jasaaka allaahu khayran walaalka nuur cali warsame abushiiba aqoonsi ku sheega sahiyuuniyadda yuhuudda ay siisay maamul goboleedka gaalaraca ee somalilan ayaa khilaaf xoogan ka dhex abuuray kooxda ridada soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed waxaa soo shaacbaxay khilaaf xooggan oo ka dhex hortay madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo xildhibaanada kooxdan ka soo galay maamul goboleedka ashaadola dirirka ah ee somalilan kadib markii yuhuuddu shaacisay inay dal madax bannaan u aqoonsatay maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ilowaraadyo ayaa sheegay in madaxa kooxda ridada kulan gaar ah la yeeshay xildhibaanada dhanka maamulka somalilan ka yimid isagoo kala hadlay arrinta aqoonsiga iyo tallaabooyin ay tahay inay ku taageeraan inuu qaado murtax xasan gurguurta oo xildhibaanada u sheegay inuu cabdiraxmaan cirro ka baxay ballamo iyo arrimo ay iska ogaayeen ayay ilwaraadadu sheegayaan inuu xubnahaasi ku handaday inaysan aaminsanaan karin oo ay tahay inay hadlaan waxaana dubbo soo shaacbaxay inuu iscasilay xildhibaan ka tirsan kooxdaasi oo lagu magacaabo cusmaan dubbo oo isagu ka maqan muqdisho murtax cabdi xaasho oo ah guddoomiyaha waxay ugu yeeraan aqalka sare ee baarlamaanka kooxda ridada ayaa isagana iska diiday inuu xadaro kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada labada aqal ee dowladda ridada taas oo muujinaysa khilaafka culus ee ka dhex jira kooxda gurguurte iyo xubnaha kooxdaasi ka soo galay dhanka maamul goboleedka ridada somalilan xubno kale ayaa iyaguna qorsheynaya inay iscasilaad ku dhawaaqaan sida ay ilwaaradyadu sheegayaan wallow ilaayo hadda la og yahay inuu iscasilaad rasmi ah ku dhawaaqay senatar cusmaan dube murtadube ayaa waraysiye uu bixiyo ku tilmaamay in arrimaha keenay iscasilaaddiisa qayb ka tahay aqoonsiga yuhuudda siiyey maamulka fadhigiisu yahay hargeysa isagoo sheegay in marka hore muqdisho u joogeen in aqoonsigu uu halkaasi ku xidhan yahay balse hadduu meel kale ka yimid madaxa kooxda ridada murtad gurguurta ayuu u jeediyey eedeemo culus oo ay ka mid yihiin inuu dhibaatooyin badan u geystay dadka ku dhaqan deegaanada uu ka yimid talada kooxdan uu isku soo koobay oo musuqa xoogan uu ka dhex jiro kooxdaasi dhanka kale isagaoo sii hadlayay ayaa waxa uu ka shanqariyey inaysan jirin doorasho dhici doonta dhowaan marka ay ugu dhowdahayna qorshuhu ahaa in doorashada la qabto labada kun sideed iyo labaatanka sida uu hadalka u dhigay taasoo muujinaysa qorshaha ay ka digayeen mucaaradka oo ahaa mudukorasi wallaahi go-aamada noocaana marka la qaadanayo waa go-aamo culus go-aamo u baahan ka fikir iyo ka taxadir badan muddooyinkii dambe waxaa soo baxay dadkii uu lasii kala fogeynaya saddexdii sane ugu dambeeyey waxaad ka daawanayseen baarlamaanka dhexdiisa anoo taagan hoolasha xafladaa lagu qabto anoo taagan miidiyaha anoo taaganoo war ka daaye war ka daaye war ka daaye kabacdi dadkaygu aan ku matalayay golayaasha ee somalilan waxay lahaayeen meeshaa waxba nagama jiraan waxaa soo baxday colaad aanan weligay qalbiga qarin oo colaadahu way sii kala xun yihiine waxaa lasoo rogayaa xanibaad hawadii baa la xanibaya fiisi baa la xanibaya ganacsigii baa la xanibaya waxa ka darantaa xanibaadda horta wax walba waa la qaatay madaxdii muqdisho joogtay waxay qaateen wax kasta oo soomaaliya wada lahayd xukunkii bay qaateen holihii bay qaateen xurmadii bay qaateen noloshii bay qaateen waxay dhaqaalii bay qaateen mixnadihii iyo iskoolashibadii bay qaateen tababaradii bay qaateen matalaadii bay qaateen maamuuskii bay qaateen wax walba markay qaateen oo ay somalilandna meel ku goodoonsan tahay ayay waxay sameeyeen waxay ka daba tageen ayay ka daba tageen dagaal waxaa iigu go-aankan iigu sii cadaadiyey oo aan gaadhay conclusion ah war wixii aad ka shaqaynaysay dee shaqaynba mayso waxaan gaadhay laba conclusion kow midnimadu dadkaygii dhibaatay ku tahayba waxa- dee loo- loo- waaba loo qorshaynaya in lagu dhibaateeyo wax dadkaygii lagu dhibaataynayana qayb kama noqon karo de markaa meel aan anigu waxaanan markaa waxaan ka xishooday maadaama aan ku qancay waxaan aan ka shaqaynaya inaanay dadkaygii dan u hayn inaan iska fadhiyo qodobkan aan kuu sheegay baaba waxay tahay waddadii wadahadalkaa soo xidhantay ee aan anigu islahaa xal ha lagu sameeyo waxaa la sameeyey waddo cusub miyay dheeraanaysaa oo ma sanado ma soddon sano kale tanina qaadanaysaa tan dee daldalku mise way soo gaabanaysaa sanad bay noqonaysaa ma garan karno waqtigaa inoo sheegaya taariikhda wayna soo gaaban kartaa oo muddo yar bay noqon kartaa wayna dheeraan kartaa laakiin waddadii ahayd xamar baa ikhtilaafkeeda kaga xidhan yahay tiibaa xidhantay dadku ma aqbalaan edab darrada waxa laga joojiyey fiisayaashii wadaga arko toban jeer baan ka hadlay dadku silcoodiyo dhibaatada taagan waxa laga joojiyey ganacsigii waxaa la doonayaa markabka dubay ka socota in loona qabateeyo waxaa la doonayaa qof baasaboorka xamar boqolka doolarka ahayd afar boqol baa hargeysa dadka laga qaada xajka qabanaya dabadeedna waddadii aan islaha xal ha lagu helana way isbedesha doorasho ka soo horeynaysa laba kun iyo toddobiyo labaatanka ma jirto sideed iyo labaatankaaba laga yaaba inay gaadho kelmadaydaa meel ku qor haddii ay dhacdo khilaafka cusub ee ka dhex qarxay siyaasiyiinta ka yimid dhanka maamulka shahadalo dirarka ah ee somalilan iyo madaxa kooxda riddada ah ayaa yimid kadib markii maamulka yahuudda uu ku dhawaaqay in dal madax bannaan uu u aqoonsaday maamul goboleedka uu fadhigiisu yahay gobollada waqooyi ee soomaaliya khilaafka labada dhinac ayaana saadaalinaya inuu keeno xubno kale oo ka bixi kara garabka xasan gurguurte jasaaka allaahu khayran walaalka marwan xog dheeraad ayaa laga helayaa weerar khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada bakool waxay shalay weerar qorshaysan la beegsaday maleeshiyaad murtadiina oo dhaqdhaqaaq ka waday duleedka degmada xudur ee wilaayadaas weerarkaasi allah fadligiisa waxaa lagu dilay toddoba murtad waxaana ku jirta laba sargaal oo lagu kala magacaabi jiray maxamuud jiis oo ahaa taliye koox iyo maxamed fooqa oo ahaa taliye unug waxaana sidoo kale weerarkaasi allah fadligiisa lagu dhaawacay lix murtad waxaana lagu soo qaniimaystay shan qori ak forty-seven ah iyo qori beekam ah wilaayada amniga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diina usoo gebagabeysay qeybaha kala duwan ee ganacsatada degmada jilib ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow waxay ahayd dowro aqoon kororsi iyo wacyigelin isugu jirtay oo loo qabtay ganacsatada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dowrada waxaa loogu magac daray saxaabiga jiliilka ah ee abuubakaru sidiiq allaha ka raali noqde eh waxayna socotay muddo koob iyo labaatan maalmood ah iyadoona ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad boqol ka mid ah ganacsatada degmada jilib iyadoona ay dowradu ku qaateen duruus muhiim ah oo ay wax badani ka faa'iideen munaasabadda gabagabada dowrada oo ka dhacday degmada jilib waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh cabdiweli muudey oo dardaaranno muhiim ah u jeediyey ragga dowrada loo soo xiray isagoo si gaar ah ugu baraarujiyey in ganacsiga uusan ka mashquulinin cibaadada iyo daacada allah dowlada loogu magac daray abubakar asidiiq saxaabigii qiimiga badnaa ee ahaa saaxibu rasuuliillaah oo nebigana isgarab taagay khalaafadii ugu horreysay bacda wafaati nebiyina uu ahaa abubakar ummaddana uu badbaadiyey in badan lana raba dadka muslimiinta inay qudwa xasana u noqdo ayna ku daydaan saxaabigaas jiliilka ee qiimiga badan leh shicaarkeedana looga dhigay attaajiru asaduuq min annebiyiina waashuhadaa'i wasaalixiin tujaarta iyo dadka ganacsatada ah inay tijaaradooda ka run sheegaan la raba inay ku daydaan dadkii qiimiga badnaa ee shuhadada iyo saalixiinta lahaa iyo nebiyadii ilaahay koonka u soo diray ganacsigoodana ay ka run sheegaan shicaar aad u qiimi badan weeye ahmiyaddiisana xambaarsan dadkana laga rabo tijaarada marka laga hadla dunida raggii saxaabada ahaa ee qiimiga badnaa way isku dhex wadeen inay ganacsanahayaan iyo inay ilaahay jalla wacalaa cibaadadiisii ay u taagan yihiin marka tijaaradu inaysan naga shuqlinin ilaahay daacadiis oo aan isku dhex wadno marna inaan cibaadaysanayno marna inaan shaqaysanayno oo aan ganacsanayno qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo munaasabadda ka qayb galay ayaa soo dhoweeyey dowradan loogu magac daray abuubakaru sidiiq iyagoo sidoo kale la dardaarmay ganacsatada ee ragga ganacsatada ee dowrada loo qabtay hadda maanta dowrkii waxaa la soo gaaray ee ganacsatada ganacsatooy waxaan idin dardaarmaynaa inaad dadka inaad u naxariisataan waxaan kaloo idinla dardaarmaynaa xalaqaadka masaajidada ku socdo inaad insha allahu tacaala aad ka qayb qaadataan aqoontiina micnaha aad kororsataan walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale nagu kulmiyey makaankan ganacsatadeennii tiradeeda boqolka ay gaartay ilaahay kitaabkiis wax looga sheegay hadday tahay akhlaaq hadday tahay mucaamalo hadday tahay ribe iyo anwaacdeeda hadday tahay salaadii ilaah ku mahadsan alxamdulilah waxaan u mahad celinaynaa maamulkeena islaamiga ah ilaahay ayaa noo sahlay ilaahayna tamkiin ha nagu siiyo ilaahay nagama qaado nimcada walaalayaal dardaaranku wuxuu yahay wixii la qaatay oo la bartay in lagu dhaqmo ugu dambeyn raggii dowrada loo qabtay ayaa ka warbixiyey duruustii ay dowradu ku qaateen iyagoo wilaayada ka codsaday in ay u soo celceliso dowraadka noocaani ah ee lagu wacyigelinayo islamarkaana kor loogu qaadayo heerkooda waxbarasho ganacsatada haddaanu nahay waxaana loo qabtay dooro socotay labaatan iyo kow maalmood waxaa ilaahi subxaana wa tacaala mahadii ah maanta waxaannu maraynaa ikhtitaamkii dowradii dowradana magaceedna uu ahaa abubakar sidiiq radia allaahu canhu ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan kutubada la akhrinayay aad bay u badnaayeen waxaana ku jiray muxaadarooyin ahmiyatu taajir wa fadluhaa wa duruurati taxla bilmacaaniyati sharciya alawal akhlaaqu taajir wa sifaatihi waxaa kala xigay waajibaatu taajiru tijaara nafsihi wa diinihi waxaa kala xigay aadaabu taajir naxwa alaakhariin waajibaat الtaajir naxو اlmu'asasaةi alati yacmalu biha waxaa kalaa xigay aadaabu اlmuslim fi اlaswaaq waxaa kalaa xigay waajibaat الtaajir naxwu camalihi mafruudu calayhi dowladda markii la leeyahay waxaa looga tirgalay in ummadda lagu waxyigeliyo in marwalba qulubta la tasjiidiyo oo maaragta muxaadaraadka iyo doorooyinka loo qabto waa wax ilaahi subxana wa tacala nagu addoonsaday haddaanan maaragtaa doorooyinkan aan la qabanina dadku waxaa u malaysaa inay qadka ka baxayaan ganacsatada waxaan darmayaa inay ilaahi subxana wa tacaala ka baqaan diinta ilaahay ay qaateen ay ku dhaqmaan kuna camal falaan kutubta maanta la qaatay kutubta waa kutub aad muhiim u ah ilaahi subxaana wa tacaala ha naga dhigo kuwa camal fala cilmigana in lagu camal falaa muhiim ah wilaayadana waxaan ka codsanaynaa mar walba inay noo tajidiso oo kutubtaadanoo kale iyo kuwa la mid ah sida taarikhda islaamka oo kale inay soo celiso dhowaan waxaa sidan oo kale dowladdiini ah loo soo xiray ragga ilaaliya habeenkii goobaha ganacsiga ee magaalada jilib iyadoona degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka socdeen dowraad loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan maktabka xisbadula saamiga hiiraan ayaa kulan wacyigelin ah goob fagaaraha ugu qabtay bulshada ku dhaqan degmada buuqa qable ee ula saamiga hiiraan tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen yaasir moxamed kulankaani oo isugu jira wacyigelin iyo tala aruurin qaybna ka ah jowlada alcumariya waxa uu maktabka xisbada wilaayada hiiraan u qabtay bulshada ku dhaqan degmada buuqa qable waxaana kulanka uu kadib tukashadii salaada cishaha ka qabsoomay bartamaha suuqa degmada buuqa qable bulshada fagaaraha isugu timid oo isugu jira rag haween iyo carruur waxaa ugu horrayntii xog dheeraad ah laga siiyey xisbada iyo shaqada ay qabtaan xamla alcumariya liltashaawur waltafaqud limaktab alxisba liwilaayati hiiraan alislaamiya kolley insha raxmaan caaw marka dee waa uun aflaamtii oo barnaamijkaas oo marka dee xisbada oo jihaadka iyo islaamka diinta in la gaarsiyo u taagneed iyo barnaamij kalea lagu dhex jiray marka xisbe maxay tahay waa horta xisbada waxaa weeyaan waa ixtisaab ninkii inuu shaqeeyo oo camal aakhiro inuu sameeyo asagoo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya uun ajar iyo abaal ka rajaynayo wey marka ninkii xisbada ah acmaasha uu qabto waxaa weeyaan waa in wanaagga la amro markii dadka wanaagga ay ka tagaan shaqadan wanaagga ha la sameeyo dadka dha waa xisbada dadka markii xumaha la sameeyo oo dadka xumaha ay ku dhaqa dadka ka celinaya waa xisbada marka saas daraaddeeda xisbada waxyaalaha shaqada ay qabato waxaa weeyaan waxyaalaha inta hadda noogu muuqday oo gaalada ay sameeyaan waxyaalaha ka duwan ee hadda waxyaalaha aan u jeednay waxaa weeyaan dad laiska laaynayo dhiigga la daadinayo xisbada shaqadeeda waxaa weeyaan waa inay ilaaliso ummadda islaamka ay u ilaaliso waa alkuliyaad alkhamsa oo ay ugu horayso diinta islaamka marka dee xisbada waxay difaacdaa diinta ayay difaacdaa ay ilaalisaa intii kulanka uu socday waxa uu maktabka xisbada wilaayada hiiraan bulshada u soo bandhigay muuqaallo muujinaya dhibaatada maleeshiyaadka murtadiintu ku hayaan shacabka ku dhaqan goobaha cadowga uu ka taliyo iyo sidoo kale dhibaatada dhanka daroogada ah ee ka jirta magaalooyinka iyo degmooyinka ay gacanta ku hayaan kufaarta iyo murtadiinta daroolkaas wuxuu u dhintay muxuu dhahay masdoolar waa ciidamadii amniga isagoo ayaan la dhahay yacni waxaa loo shiday aflaamtan waa la sharxi doonaa diilaayra insha allahu tacaala waxaan arkayna waa daroogo dhallinyartii loogu tala galay inay diintooda bartaan wixii adduunya aakhirahan ficilaha bartaan ummaddoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii difaacdaan ayaa gaalada waxay samaysay qorshe ah in daraagis la baro kadibna waxaa ka soo dhacay oo ka soo baxay in ilmihii iyo dhallinyartii noocan ay noqdaan cagsi marka wilaaya ka timaadeedna xisbada waxyaabaha ay difaacayaan oo ay u taagan yihiin oo ay weerdeynayaan ayaa waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ah in caqligoodii la ilaaliyo in diintoodii la ilaaliyo cirdigoodii la ilaaliyo qaybihii u taagnaayeen xisbada ee maxaan ku rahdaa wilaayaad ka joogay u taagnaayeen cagsigeed ciidamadii waa kuwa kuwana dilay kuwa kalena waa kan daraagayska ku laaynaya nabadoon maxamed sheekh yuusuf iyo nabadoon xasan geelle oo goobta fagaaraha ka hadlay ayaa aragtidooda iyo talooyinkooda ka dhiibtay fagaaraha kulanka
xisbada islaamka taariikh ayay leeyihiin waa dadka kuliyatul khamsa ilaaliya cidda baabi'inayso sida caqliga oo kale sida maalka oo kale waa sida ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ugu sheegay ummaddan ummatul maxamedka khayriyada waxay ku heleen waa dadka xisbada iyo dadka muslimiinta oo khayrka oo dadka amraaya wanaagga amraaya xumaha reebaaya waa jidkii la yaqaaniyo ilaahay subxaana wa tacaala ku ammaanay ummatul maxamedka kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can almunkar waa xisbada iyo dadka khayrka ka shaqeeyo dhan walaalayaal waxaan soo jeedinayaa aniga haddaan nahay dadka muslimiinta ah meel kastoon joogno dadka muslimka dadka islaamkeena waxaan ku guubaaminayaa walaalayaal wanaagga halkan ka dhacayo iyo nabadgelyada la haysto iyo dadka sidai nolosha ku nool nahay inaan u dhabar adeegno islaamka garab la siiyo naf iyo maalla la garab taagnaado gaaladana laiska celiyo qaar ka mid ah bulshada degmada buqa qable oo kulanka intii uu socday fagaaraha kula hadlay andalus ayaa kaga mahad celiyey maktabka xisbada wilaayada hiiraan howlaha muhiimka ah ee uu bulshada u hayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu caawa magaalada bu'a qable waxaa ka dhacay shir wadatashi iyo wacyigelin oo qabanqaabinaya maktabka xisbada ee wilaayada hiiraan ee ka dhacay fagaaraha suuqa bu'a qable bal walaal maxaad ka leedahay shirkan wadatashiga iyo cilmiga magacii horta waa ismaaciil macalin maxamed waxaan joognaa magaalada bu'a qable dhinaca horta wilaayadka ka taliyaan annaku maxaan ku jirnaa nimco iyo barwaaqa iyo nabadgeliyo ayakana xaggana wax isku dilin sigaar iyo wax daran iyo wax dadku wiriiriyo isku dilaan muxuu ahaay anakanka amni fiican mana soo dhawaay kalana insha allah maktabkaas xaggooda halkaas ag sii wataana shaqadooda allah u faa'iideeyo asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore magacay waa anas waan ku dhowahay stuudiyo andalus caaw waxaan ku sugnahay bartamaha suuqa alaqsa ee degmada buqa qable farqiga u dhexeeya wilaayaadka islaamiga iyo meelaha ay ku nool yihiin kufaarta ama imaamulaan kaasoo ah in bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ay haystaan amni weyn naxariis nabadgelyo maamulkooda iyo noloshooda ay si waxaa ugu yimaadeen amniga ku haystaan halka halkaas kufaarta ay maamulaanna isku diliyo sigaar iyo shilmi yar ah oo baad ah sidoo kale taasna waxay muujinaysaa fashilka ku yimid amnigii ay sheegatay dowladda ridada soomaaliya taasoo ah maxaan ku yidhahda in ay sheegatay amni inay ku maamusho wadanka halka la arkayo ciidamadeeda booliska oo dadkii ulaynaya shi kuri ashxdarro ah ama lacagbaad ah ku diliyo halkaas aan ka aragnay filimka maktabka xisbada ee wilaayada islaamiga hiiraan maxaad tala ujeedinaysaa waxaan tala ujeedinaynaa inay halkooda ka sii wadaan hawsha karaamada iyo ixsaanka ku dhisan ee wanaagsan inay halkooda ka sii wadaan oo ay ka sii ambaqaadaan oo waxaa ku yidhahda waddadooda xaqa ah ee alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar oo ay halkooda ka sii wadaan wayna ku mahadsan yihiin maktabka xisbada wilaayada hiiraan ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ka wadaa kulamo wadatashi ah oo uu la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona maktabku uu dhulka wilaayada ku marayo jowlo uu ugu magacdaray alcumariyah litashaawur waatafaaqud jasaaka allaahu khayran walaalka yaasir guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageli oo aan uga mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumaadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak